asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenni murtida maanta ee aynu inta badan isla garanayno inteenna wadaagta xubinta amaba inteenna ku xidhan ee laga yaabo inay ra'yiga iyo xubinta soo jeedinteeda lafteeda ay isdhaafsadaan waxaan ka wadaa markaan saas leeyahay dee xubintu bulshada ayay ka dhex imaataa annaguna waanu soo gudbinnaa sababta oo ah cilmigu sidiisaba waxa uu ku dhex jiraa bini'aadanka ama dadka ama bulshada ayuu qayb ka yahay oo ku dhex jira haddii bulshadu aynan aaraah iyo xubin iyo murti soo dhiibanin dee ma dhacayso in xubinta si toosa loo helo waxaa laga yaabaa kunkii qof ee aad haddii eebbe idmahayo soomaali aba in kunkaas qof mid walba midka ugu yari uu hal maahmaah ama hal murti ah ama hal sheeko ah maskaxda ku hayo sidaa darteed ayaa markii wax la ysdhaafsado ee aaraahdu ay isdaba marto ee xubnaha aan wadaagno dadkuna ay soo gudbiyaan ayay noqdaan xubnuhu kuwo gadaal u curta amaba mar walba qayb hor leh ay soo korodho isla qaybtaa horleh soo kordhaysaa ayaan annaguna diyaarinnaa oo aan u soo gudbinnaa asxaabteenna nagu xidhan annagoo lafahanagana uga faa'iidaysanna xubinteennan maantana idamka eb waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas caanka ahaa mid qayb ka ah waxaa la yidhi dhegaystayaal si aad og tihiinba dhaqanka soomaaliga xoolodhaqashadu waa ku caan markay caan ku tahayna idaha oo kaleento waa kuwo haddii eebbe idmahayo iduhu asool badan asoolka farada badan ayaa waxuu keenaa in inta badan wanka qoodha xilliyada qaar laga qabto idaha ama laga reebo amaba laga xidho amaba laga xamlo oo xamil loo xidho xamilkaasoo ah mid dhallinyarada maanta joogto haddaad weydiiso aynan aad waxoo badan uga haynin ama xog iyo weliba aqoon-yahankeennan wax moogaha ama warmoogihii ihi uusan tilmaan cad ka bixin karin xamilkii wanka qoodhaa loo xidhi jiray ama wanka sumalka ah loo xidhi jiray taasoo ahayd mid soomaalidu ay caan ku ahayd meel kastoo ay joogtaba marka iduhu sidoodaba dhalmada iyo rimayga waa ku badan yihiin waayo waa beer baa la dhahaa nin idaleh beer baa u irmaan waa tii ay ahayd oo wanbacbacoodoo laga qashiyo baraar rabcadda ah lagama waayo marka ido iyo waxaa iswaraystay koox geelu oday u yahay oo lo'dii leh oo riyihii leh oo dameerihii leh waxay ku dhaheen laxey adigu dhib badnidaa horta maxaa dhacay oo dhalmo badnidaa sanad walba waxaad rabtaa inaad saddex jeer afar jeer dhashee laxey dhalmo badnidaa bay ku dhaheen iyagu markaas iyadaa ah waxay lahaayeen dee dhalmada iska yaree lexi ha boobsiinin bahashe si aadan nooga badan balse waa feker ay raggii hore allifeenoo ay dhalmada iyo qiimaha ay leedahay ama kalsoonida dhalmadu ay laxdu ku qabtay amaba dhalmada iyo taranku inuu faa'iido leeyahay oo geerida dabadeed taran ka hadhayo qofku hadduu tarmo ama neefkuba ay muujinayeen kolkaasay laxdii waxay tidhi waxaa la yidhi laxay dhalmo badnida waadun dhashaaye waadun dhashaaye maxaa waxaanoo dhalma ah kugu wata kolkaasay u jawaabto waxay tidhi intii maxalkaygu madhnaan lahaa madaxaygu ha ingego intii maxalkaygu madhnaan lahaa madaxaygu ha ingego ayay ku tidhi taasoo macnaheedu yahay intii dee aan madhalays iska socoto garab weyna ama tirsiisa ama beri weyn oo iska xarogooto ahaan lahaa inaan dhinto ayaa ii dhaanta waxna aan dhaldhalo taasaa ii dhaanta ayay tidhi walow maanta aad moodaba in waxyaalo fara badanoo wixii la dhihi jiray yaraynta dhalmada qoyska ama waxaa afafka qalaad lagu dhaho family balaanin aad moodaba in dumar badan oo haweenka soomaaliyeed ee afkan aan ku hadlayo ku hadla laga dhaadhiciyey aad moodo taasuna ay tahay mid ceebahoo laxduba ay horay u diiday mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayn xubinteenna murtida maanta idamka eb waxaa la yidhi nimco kaste nusqaanteeda leh